walaalow anigu horta saddex iglaan joogay markay wax dhacayeen iyadoo ay wax dhaceen ayaa naloo soo sheegay magaalada oo dhan baa gurmatay waxaan tagnay meeshii waxaa naga soo horeeyey dadkii kasoo gurmaday bandiiraley oo guddoomiyahooda iyo shacabkooda iswateen iyo booliiskoodaiyo hawsho dadkaas oo dhan markaan meeshii tagnayna waxaan ugu tagnay gaari cabdibilaah oo wadada geeskeeda yaala oo taayirka qaraxsan yahay oo si xun u gadoomay oo labada dhinac iyo afka horeba ka burbursan ilaahay kumasmadiide kadibna de dadkii waxaa la gala qaar iyadoo la qaaday oo afar kamida loo qaaday magaalada bandiiraley iyo qaarna ay nas wadada nagu soo dhaafeen iyagoo gaalkacyo loola cararay ayaan meeshii tagnay marka gaariga sidaa ii sheegta waa gaari ciidan oo cabdibilaa dhankey buu ka yimid walaalo wuxuu ka yimid dhinacaas iyo wuxuu ka yimid dhinaca galinsoor xaggaasuu ka yimid cadaadiya dhusamare miday tahay ma garanayo waxaa naloo sheegay inuu yahay gawaaridan oo ciidamada ah gaari cabdibilaa buu ahaa dad dhallinyaraah oo baabuurka saarna ayaguna ciidamada kamid oo saddex meesha waan ugu tagnay oo mid madaxa wax kaga yaalaan labana ay caadi tahay laakiin ay dad markii shoog ku jireen oo dad baabuurla gadoomay aan xaaladooda yar meeshii dadkii gurmadka qaybka ahaa sidaas bay ahayd adiga kabood ahaan khasaaraha aada noo xaqiijin karto aada dul tagtay dhaawac iyo dhimasho maxay yihin walaalow meesha waxaan ugu tegey wiil madaxa wax uga yeeleen maahan iyo laba dhalinyaro askara oo iyaguna taagnaayeen wiilkana kursi ku fadhiya maahane cidaan ugu tagnay lama arka hortayo ayaa la qaaday qaarna loo qaaday gaalkacyo qaarna loo qaaday meesha la yahaa bandiiraley waan gartay dadka daxog waraysateen meesha tegey tirada la qaaday maynii sheegeen
waxay noo sheegeen afar in loo qaaday meesha la yidhaahdo bandiiraley baabuur ambalaasana gaalkacyo laga dalbay dadna baabuur baabuur la yiri laba baabuur baa la saaray gaarigan kabta buudka ah toddoba baa lanala ku yiri iyo baabuurkan jimjaamta la yidhaahdo waan garta marka tiraas laguu sheegay ma dhaawac bay ahaayeen mise dhaawac dhimasho waa isugu jireen wax dhimasho ayma dhicinin dhaawac nin garaab yahay sida naloo sheegay ninkii qoriga kore saarnaa oo hadda maantii aan maqlay wuu dhintay ninkaas mooyaan baa garaab ahaa baa layidhi iyo nin kale oo qoladii bandiirey loo qaaday laakiin markii dambe ay halkaan nagu marsiiyeen ambalansii hay-adda safsi oo ka timid magaalada gaalkacyo iyaduna qaaday oo u dhigtay dhanka gaalkacyo waan garta marka rasmiyan waa meel ma halka gaarigu shilka ku gelaya wuxuu ku galay meel u dhaxaysa waddadu ay ka noqoto liishada la yidhaahdo dadku u yaqaanaan oo waddadu ay ka fiicanta oo u dhaxaysa saddex igley iyo bandiiraley meesha leyda ka sokaysa oo waddada gawlala looga leexda agteeda ah waan garta marka gaariga waxyaabaha uu sababsaday oo shilka ku kallifay inuu galo maogna
walaalu sidaan ka aragnay gaariga taayir dambe ayaa qarxay qaraxsanaa markaan meesha ugu tagnay dadkuna dee may jooginin laakiin sidan markii aan warbixinta ku helayay meesha markaan tagay waxay ahayd in nala ku yiri gaarigan taayirkan dambe ayaa u qarxay waan garta waxaad iga warantaa marka hadda oo aad ila hadlayso gaarigii ma la toosiyey cabdibilaa meesha ma laga qaaday mise weli meesha uu shilka ku galay ayuu yaallaa walaalow gaariga sida naloo laii sheegay ilaa hadda kama aan warqabo in la qaadiy inka laakiin markii uu meesha yiilay dabkiisu wuu shidnaa baabuurka furaha waa laga saaray waxaa lagu yiri gaariga matoorkiisa wax ma qabo taayirkiibaa laga bedelaya markaas isla habeennimada ahayd ma sheegi karo aniga saddex iglaanka marka hore ka gurmaday markii dambena saddex iglaan kusoo noqday sidaan qiyaasaya markaan inuusan meeshii olima qiyaas taayirka la yidhi taayirkan ka hadlaysan taayir cusubna meeshii lagu xiraya markii